su-aasha toddobaad waxay ku saabsan tahay jamaacaadka islaamiga ee maanta saaxada joogaa xukunkoodu muxuu yahay jamaaco in la sameeyaana ma bannaan tahay jamaacada loo yaqaano alictisaam bilkitaabi wasunna miyay ka mid tahay ahlu sunnaha mise waa min ahli lbidac su-aashaasi waxay ku socotaa sheekh cuhmaan maxamed ismaaciil falyatafadal ishaykhu mashkuura
bismi illaahi raxmaan raxiim xaqiiqatan jamaacaadka wax ka mid ah arrinkooda waxay naga siiyey siibaa jamaacadii itixaadka ictisaamkuna uu ka farac yahay ama uu kasoo imtidaaday ee kasoo markaa taarikhaan halkaa kasoo socday sheekh imaan oo runtii wax badan inooga tilmaamay cid in wax laga yidhaahdo oo diinta ilaahay wax laga yidhaahdaana waxay u baahan tahay siiba markay cid ku saabsan tahay gaara fiiradeeda marka balaan in yar isku dayo inaan kelmadda masalada dib u eego bal jamaacaadkani maxay u jeedaane ay ku socdaan xaggay rabaan marka ugu horeyn sida ay daahirka muujisanayaan waa jamaacaat dacwa waa jamaacaad dacwo ilaahay subxaanaه wa tacaala ay dadka ugu yeedhayaan u nisbo sheeganaya in badanina waa laga yaabaa jamaacatu fikrin inay yihiin oo fikr ahaanuun iyo waxa weeye falsafad kale ay iskaga dhisan yihiin lakiin iyagu say sheeganayaan waa jamaacatu dacwa dacwaduna waa wadiifat اlambiyaa waa shaqadii ay nebiyadu hayeen wey calayhim الsalaatu wasalaam waa shaqadii ay hayeen shaqo ma aha fudud oo cid kastaaba siday doonto ay u dhigan karayso ilaahayna subxaana wa tacaala waxaa qur-aankiisana ku tilmaamaya qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabcanii nebigu sala allahu alayh wasalam inuu leeyahay alle subxaana wa tacaala waxaad tidhaahdaa kani waa jidkaydii ilaahay subxaana wa tacaala waxaan markaa ugu yeedhayaa si markaa basiiro iyo aqoon cadi ay ku dheehan tahay ayaan ugu yeedhaya aniga iyo cidda i raacdayba ummadda calaa basiira bay ugu yeedhayaan oo dariiqa xaqa ah ayay ugu dhawaaqayaan marka ay sidaa tahay manhajka ambiyadu ay fi dacwati ila allah u mareen waa dariiq cadli dariiq wixii la doono lagu kororhsan karayo ninba halkuu doono kaga iman karayana ma aha marka aynu usoo gudubno jamaacaadka waaqica siiba waaqiceenna jooga ee aynaan hawo xukumayn hawo ila marmarbaa waxa weeyaan jamaacaadaan meesha joogin waxa weeya la keenayaa oo lagu odhanayaa jamaacadii hadday wax maanicaba ama wax waxa weeye khalalaba ka madhnaato de horta waa tiitaadii sheegaysaa ee ka madhanay ma hawadaynu xukunaa mise waaqacaynu ka hadlayno waxa weeye markaynu waaqaca ka hadlayno jamaacaadka maanta dacwada u nisbo sheeganaya qaabkan waxa weeye xisbiyada maqiitada ah ee waxa weeyaan sharcigaa la khilaafsan wax badan oo ka mid a ku khilaafsan ku dhaqmaya shaki ma laha dariiqa ay marayaan inaanu dariiq saxan ahayn dariiqa ay marayaan inaanu dariiq saxan ahayn shaki ma laha waayo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixeynka iyo keyrkiiba ku sugan ee xudayfa ibnu yamaan radia allahu tacala canhu nabiga salى اlahu alayه waslm wuxuu yihi kana الnaasu yasأaluuna rasuul اlahi salى اlahu alيه waslm xudayfa ayaa wuxuu yihi kana الnaasu yasأaluuna rasuul اlahi salى اlahu alيه waslm can اlkhayr wa kuntu asأlhu can الshar makhaafat an yudrikani xudayfa waxa uu leeyahay radia اlahu tacala canh dadku had iyo jeer rasuulka aleh sala allahu alayh wasalam waxay weydiinayeen khayrka iyo wanaagga aniguna waxaan weydiinayey sharka anigoo ka baqaya sharkaasi inuu isoo haleelo oo isoo gaadho marka xadiiska aakhirkiisa marka uu xaqii dakhan iyo waxa weeyaan qiiq galo ee ummad waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam dariiqiisa dariiqaan ahayn ku yeedhayaa ay soo baxaan nebigu waxa uu sheegay sala allahu alayh wasalam talzamu jamaacata almuslimiin wa imaamahum waxaad laasimaysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda xudayfa halkaa nabiga kagama hadhin sala allahu alayh wasalam fain lam takun lahum jamaacatu walaa imaam oo haddaan jamaaco iyo imaamba markaa aanay lahayn oo aanay jirin jamaacada loo jeedaana waa jamaacadii waxa weeye suldada iyo awoodda ee waxa weeye imaamku uu hogaaminayey ee ahlulxaqa bimacnaa saaxaddaba laga waaya midhkama jiraya ma ah marka nebigu sala allahu alayh wasalam ma odrhanin markaa meeshii dowladdu ka baxdo ee arrintu sidaa noqoto kawin iljamaaca jamaaco samee ma odhan ee factazil tilka alfiraqa kullaha tilka alfiraqa kullaha nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu firaqdaa xaqa weydaarsan ka wada dheerow xitaa inaad geed jirradii qaniintana allah ka dhigay arrintaa iyada ah aada ku dhimantid adigoo sidaas ahe ka fogow oo ka dheerow nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam dee markaa koox samayso ama kooxaha kale jira ku biiro marka waxaynu leenahay qawaacidda usuulka waxaa ka mid ah oo ahlulcilmigu tilmaamaan ta'khiiru اlbayaan can waqti اlxaaja fii xaqihi laa yajuus ijmac nebiga sala allahu alayh wasalam waktiga cilmiga iyo arrinta markaa loo baahan yahay inuu ka dibdhigaa mid u bannaan ma marka nebigu sala allahu alayh wasalam ma arrintii aslaxa ahayd ee toosnayd oo meesha taalla oo in jamaacaad la sameeyo ah ayuu ka weecdoo meel kale u tilmaamay wax dhici kara maaha bal xaqu waa sida uu sheegay wy waxaana baatil ah in weji kale laga doono oo la yidhaahdo maya ee kooxaynu u kala qaybsamaynaa jamaacaad kalea la samaynaya marka waxaanu leenahay jamaacaad in la sameeyo hadday bannaan tahay fii hada almawdic dad badan baa waxay ku marmarsoodaan dowladdii markaa khilaafadii ummadda isku haysay iyabaa meesha ka baxday waxa weeye arrin sax a ma aha diintana mid meel kule ma aha jamaacadka noocaasee la samaynayaa arrin saxa ma aha waa midda kale eh bal haddaad jamaaco samaynayso isku meel ah xunbaaba la iska weydiina jamaacada fulaan oo burco jooga ama meel kale jooga uu shanta qaaradoodba intaa joogta xukumayo qeyb ka mid ah oo dowlad kastoo ama islaam ah ama gaalo ah ama nooc ay dootaba ahaato yacnii hoos joogta uu leeyahay anaa u amiira shanta qaaradoodba dad baa ii jooga oo jamaacadii badata waxaa lagu kulmiyeyna aanay markaa xaq ahayn wtajmiicu markaa annaas bicaqiidatin waaxida calaa manhajin waaxid aanay ahayn dadkii oo lagu soo ururiyey caqiido qura iyo manhaj qura iyo dariiq qura inay wada raacayaan aan ahayn ee laga yaabo jamaacaadka wax badani inay ka mid yihiin oo ummad badani dhex gurguuranayso sida kuwa xaadibuleylka oo waxa weeyaan ah ee habeenkii kuwa xaabada ururiya nooc kasta soo gura ee qasax iyo quwaax iyo galoolka aan kala eegin kuwa ugu badan tabliiqa oo kale ha ka mid ahaadee waxa weeyaan laga yaabo ciddaa ay wadaan nooc kasta inay isugu jirto oo cilmigii markaa hoos loo dhigayo xitaa qiimihiisa oo cilmu lmasaa'il iyo cilmu lfadaa'il loo qaybinayo in fadaa'ilahun iyagu ay ka hadlayaan cilmu lmasaa'il marka oo caqiidadii in la caddeeyo oo axkaamtii la caddeeyo oo xadiiskii adiladiiyo darajadeedii la caddeeyo waxa weeyaan laga fogaanayo oo la yska dhowrayo ord wadaadada meelaha iska jooga weydiiyo jamaacaadkii kalena jamaacaba jamaacada kale sidaynu waaqaca ka arkayno in badan ay barakaynayso oo waxa weeyaan waxaasoo baadiloo la isla dhex socdo aanay markaa siday tahay uga digaynin oo aanay ka hadlay bal laga yaabo qaarkood inay aaminsan yihiin waajibkii kifaayiga ahaa baanu ku qumaynaa waajibkii kifaayiga ahaa ahlulcilmiguna waxay yidhahaan waajibka kifaa'iga ah waajibaadka kuwa ugu fadliga badan ayaa ugu jira oo ahlulcilmiga waxay taha ma fardulcaynkaa fadli badan mise fardulkifaayaha waxaa la yaqaanaa khilaafka masalada ku sugan waajibka kifaayigaana waxaa lagu yaqaanaa ummadda muslimiinta cidda waajibkaa gelaysa waxay aaminsan tahay inay ummadda muslimiinta ah dembigii ka rogayso oo khayrkiiyo wanaaggii shaqaysanayso haddii ka kale hebelahay qabtana sidaasi leeguu helayo jamaacaadku sidaa ma aaminsan yihin mise mid kastaaba waxay aaminsan tahay anigaa saxda ku taagan oo sidii saxda ahayd qabanaya e kaa kale iyo jamaacadaa kale hadday qabato iyadu waa fasahaadinaysaa iyadu waa tiibi-inaysa waxa weeyaan waajibka kifaayiga ah marka la qabanayo inaad adigu qabato keliga haddaad ku filan tahay iyo in hebel kula taageero kula qabto labaduba waa bannaanta ama waabaad jeclaysanaysaa waayo khayrkaad la jeclaysanaysaa laakiin jamaacaadku ma ogol yihiin fulaan oo min annaas hebeloo dadka ka mid ahi marna inuu jamaacadan ku jiro marna ta kale ku jiro oo khayrka la qabanayo oo uu laba jamaaco ku jiro ama saddex ku jiro mise tooday ku xasrinayaano waar khayrkaa ka fogaanay maalmo dhawood adoo qolo kale la socda ayaanu ku aragnay hanaga durki qaab noocaasiya bay odhanayaan mase qirsan yihiin waajibka kifaa'iga ah hal meel haddii laysugu yimaadoo mid qabto dee ummadda kale wuu ka dhacaa laysma barbar yaaco haddaan waajibku dhowr meeloodoo kifaaya midba meel ahayn hal meel marka la joogo dee hal qof hadduu ku filan yahay ama laba ku filan tahay ama saddex ku filan tahay ila waajibkii ku dhiciye waa laga hadhaa iyagu ma qirsan yihiin qoladaa kale hadday tidhaahdo kelmadda ka hadha mise waxaa la odhanaya hadda jamaacadeeni khayrkaa waa ka maqanta war innagu inaynu ka daba tagno laga maarmi maayo haddii kale maqaamkeenna hoos u dhacay marka xaqiiqatan waajib kifaaye ah oo ay gudanayaanna ma jiro ee waxaa laga yaabaa khayrkaa badanee ay samaynayaan laba inuu qeybsan yahay mid jamaacanimadu wax ka mida ay keenayso iyo in badan oo ashkhaastu sidooda ay ku kasbayaan ee jamaacanimadu aanay keenayn oo laga yaabo hebel iyo hebel iyo hebel oo jamaacada ku jiraa khayrka iyo maqaamkan faraha badan le jamaacadu wax badan ay leedahay in iyagu qabteen ee wax markaa iyagu ay isla markaa wadeen inaanu ahayn oo laga yaabo taana hadduu dariiqadii salafka ku wadi lahaa inaanay waxba ka xumaadeen waxaa kaloo milicsi u baahan arrintan jamaacaadku goormay timi qarnigii afar iyo tobnaad hijriga arrin markaa saaxada kusoo kordhay weeye arrinta salafkii saddex iyo toban qarni iyo wasiyaada lala'aa ee khayrka markaa noqon weyday ee saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciintii iyo a'immadii markaa sunnadii waaweynaa iyo waktiyadii muslimiintu dhulka galeen ee tataarka iyo keyrkiiba markaa ay baabiiyeen ee sida badan ay u dhibaateeyeen iman weyday ee maanta dadka sida badan loogula meeraysanayaa maxay tahay bidcada noocaasi ahi maxay tahay marka xaqiiqatan markaynu waxyaabahaaba milicsano markaynu eegno jamaacaadku siyaabo badan usuushii ahlu sunnaha inay aada iyo aada u baabiyeen oo ay ka mid tahay baraa-ada laga beri noqonayo ahlulbidaca ee laga fogaanayo ee sunnada waxa weeye la daahirinayo la muujinayo in badani waxaad arkaysaa jamaacaadka maanta islaamiga ah ee saaxada siiba jooga ka mid a ahlulbadicii qayb ka mida sida suufiyadii oo kale iyo rag noocaasa waa laga yaabaa inay diidan yihiin ama eryadaan laakiin magaca jamaacaad marka uu soo galo rixin baa ka dhaxeeya ay ilaashanayaan oo aada arkayso siday tahay inaanay xaqa ugu sheegin bal qaarkood cabirayaan in waxa weeye jamaacaadkana yihiin wax isdhammaystiraya wax isdhammaystiraya oo kaanamaa guri la dhisayoo kale ay la mid yihiin war guriga la dhisayaa miyaanu u baahnayn injineer markaa qaabku u dhismayo iyo ciidda uu ku dhismayo iyo sida loo kala horraysiinayo iyo maalmaha la kala qallajinayo iyo qaabka loo dhisayo tilmaama haddii midna waxa weeye dhagax keenayo midna qori keenayo midna waxa weeye gebigiisaba dambas rabo inuu ku dhiso dee gurigu sawdumi maayo halkuu ka bilaabaya goormaha si saanqaafka la saaray saanqaafkiiba haddaad marka hore keento oo dhulka sii dhigmo xaggaad marinaysa marka runtii taa lafteedu waa tahwiin iyo fudaydin la fudaydinayo waxa weeyaan bidacii iyo ummaddii diinta alle siday ahayd aan ugu yeedhayna isbarbar yaacaysa qoloba meel awleewiyaadka siisay qolo siyaasadda u yaacday qolo waxa weeye markaa waxyaabaha markaa quluubta lagu dhiso iyo dhinacaasoo qura u weecday meelo kalena bidac miidhan la yimi markaa runtii waa tahwiin la fudaydinayo waxaad arkaysaa kuwa markaa yidhaahda xagga sunnada waa ugu soo dhownahay oo markaa jamaacat lictisaam bilkitaabi wasunna ah oo qolyaha kale iska soo xijinaya oo in badan raba inay u intisaabaan manhajka salafka oo le ikhwaan iyo waxa weya naga tabliiq iyo qolyaha ayaa nala ag dhigay intaa mafsadee aan sheegayo kama madhna arrimaha aan tilmaamay mafaasidana xaqiiqatan laguma eego intaba waa ay ku jiraan intaa aan sheegaya badankeeda mafaasidana laguma eego iyo masaalixda tiro laguma eega tiro waxaa lagu eegaa miisaanka ay leedahay ahlulcilmigu waxay tilmaamaan fii qowlihi tacaala yas'aluunaka can alkhamri wاlmaysir qul fiihimaa ismun kabiir wamanaaficun linnaas waismuhumaa akbaru min nafcihima ismiga mufrad baa laga dhigay manaaficdana jamc baa laga dhigay oo markii alla yidhi subxaana wa tacaala waxay ku weydiinayaan khamriga iyo markaa maystarka ayay ku weydiinayaan alle wuxuu subxaana wa tacaala inoo tilmaamay inuu ku sugan yahay ismun kabiir dembi weyn iyo wamanaaficu linnaas iyo manaafic manaaficu wasiiqatu jamc waismuhumaa akbaru min nafcihima laakiin dembigooda ayaa waxaa manaaficaynu sheegayno oo dhan ka qaalib ah oo ka weyn ahlulcilmigu sidaa daraad bay deed bay yidhaahdaan masaalixda iyo mafaasidda tiro laguma ogaado oo inaad tidhaahid labaatan baan kuu hayaa faa'iido hadda aan keenay hal dhib oo aada geysatay ayaa dhici karta inuu ka miisaan bato oo waxaba isku fuuqsado marka xaqiiqatan jamaacadaasina sidaa sheikhu sheegayey waa arkayseen waxa weeyaan inay galeen markaa xuruubulfitan oo dhowaan ay ku jireen xaadadatan kuwii ugu dambeeyey maxay ahayd jamaacadii dhowaan shariif iyo la dagaalamaysa xisbul islaam qaybina xaggan gashay al-shabaab qaybina meelaha kale kusoo hadha waa shalay weyn ayay dhiiggii muslimiinta weli faraa kula jiraan waxa weeye intaas oo bidco oo kaleoo jirtana way fudaydinayaan dimuqraadiyaddii bay fudaydinayaan oo wax badan oo ka mid ah ay calanka u qaadeen waxa weeye intaas oo munkar oo kale oo haddaad iminka aada arkayso qaarkood oo qaadadooda ka mid ah ashaacirada iyo siday markaa ahlu sunnaha iyo usoo gelinayaan iyo qaabkay u dhigayaan ee ahlulbidicii u fudaydinayaan iyo sidaa runtii masaa'il badan oo diinta ka mida ay u baabiiyeen dee wax sunne lagu tilmaamaya ma aha shaki ma laha inay waxa weeye tahay dariiqaasi dariiq bidca marka aynu sidaa leenahayna ma aha inaynu afraaddooda shaksi shaksi u xukumayn oo dad badan oo khayr badani waa ku jiraan laakiin waxaynu ka hadlaynaa ka manhaj ahaan qaabkanay u dhigeen laysuu min ahli الsunna wاljamaaca bilaa taradud anaan ka taradudayn waxaan leeyahay ma aha dariiqadii ahlu sunnaha ma aha dariiqadan ay hayaan dariiqa iyo noocan ay u ururinayaan ummadda iyo noocan ay u talawunayaana subaxba meel ugu soconaya ma aha allana ha soo hanuuniyo mana aha mid aanu ku diganayno ee waxaanu leenahay xaqu waa cad yahay ilaahay subxaana wa tacala hayna tuso annagana dhammaanteen baa hana tuso allahu subxaanahu wa tacaala aclam